warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mombaasa oo laga xusay maalinta caalamiga ee ka hortaga saameynta muqaadaraadka wasiirka maaliyadda soomaaliya uu diiday inuu hortago xerilaalinta wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn afar qof oo ku dhimatay taallo ku soo duntay dalka kolombiya intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobaiy labaatanka bisha lixaad ee labada kun labaiy labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran magaalada mombaasa ayaa waxaa lagu qabtay xuska maalinta caalamiga ah ee ka hortaga saameynta uu leeyahay muqaadaraadka maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan oo faahfaahsan mombaasa nooga soo diray
xuska maalintan caalamiga ee ka hortaga saameynta daroogada ayaa waxaa lagu qabtay magaaladeeni mombaasa iyadoona ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin dowladda ka tirsan uuna ka mid yahay xildhibaanka laga soo doorto deegaankan vita oona tartamaya xilka barasaabnimada ee soomar goboleedka mombaasa cabdisame shariif naasir waxaana sidoo kale munaasabadan goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday hay-adda qaran ee la dagaalanka daroogada ee kenya ee nakada iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin matalayay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan ka hortegidda saameynta daroogada dadkii ka qaybgelayay munaasabadan xuska ka hortegidda maalinta caalamiga ee daroogada iyo saameynteeda ayaa waxa ay wadooyinka magaaladani mombaaso ay kusoo mareen olole ay bulshada ay ku wacyigelinayeen gudoomiyaha hay-adda dhaqan celinta ee ka hortegidda muqaadaraadka ee richard santa tayib cabdiraxmaan ayaa waxau inaga warbixiyey ahmiyadda ay maalintan ay leedahay kazi yetu ni kuweza kufikia jamii na kupatiana njia mbadala ya wale waliotumia madawa kulevya kurudi katika ile hali yao kawaida leo ni siku ya umoja wa mataifa kuweza kufikia ndugu zetu jamii kuwaelimisha na kutathmini yale mambo ambayo tumefanya kama jamii na kuweza kuwapatia njia mbadala ya kuweza kurudi katika ile hali ya kawaida lengo kuu la hii siku ni kuweza kushujaisha jamii na kuwapatia nguvu kuwa inawezekana na pia familia waweze kuwaleta ndugu zao dada zao watu wao karibu wasiweke mbali kwa hivyo tunasema support don't punish
gobolkan xeebta ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ay saameynta xooggan ay ku yeelatay isticmaalka mukhaadaraadka waxaa kan mar kale tayib cabdiraxmaan oo sheegay in wacyigelinta iyo ka hortegidda mukhaadaraadka si weyn looga dareemayo gobolkan haatanna hoosu dhac uu ku yimid dadka isticmaali jiray mukhaadaraadka Uh, kwa sasa hivi tunasema katika tathmini yetu tumeweza kuthibitisha watu wamefikiwa na wanaipata huduma. Kuna wale ambao walikuwa hawajafikiwa kama wanawake, tumeweza kuwafikia zaidi na kuwaweka katika rehabilitation na tunawaleta katika ile hali yao ya kawaida.
magaaladani mombaaso ayaa waxay ka mid tahay meelaha uu saamaynta badan uu ku yeeshay isticmaalka mukhaadaraadka iyadoona xuska munaasabadan magaaladani mombaaso lagu qabtay ay macno gaara ugu fadhido reer mombaasa maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaala xeebeedda mombasa
uu mahadsan yahay bootaan wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa ugu baaqday bulshada inay ka taxadiraan caabuqa koronafirus kadib markii uu soo labakacleeyey maalmihii lasoo dhaafa ayay ahayd markii uu sare u kaca laga dareemay xanuunka covid neten afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dalka waxaa laga diiwaangeliyey kiisas dhan laba boqol lixdan iyo kow kadib markii baaritaan lagu sameeyey dhacaan dhan laba kun lix boqol sagaashan iyo toddoba qofa dadkii ugu dambeeyey laga helay xanuunka waxaa ugu badnaa kenyaan kuwaas oo gaarayay laba boqol iyo labaatan tan ayaana tirada guud ay ka dhigaysaa saddex boqol soddon iyo laba kun laba boqol labaatan iyo toddoba iyadoo hal qof uu u geeriyooday saacadii lasoo dhaafay xanuunka geerida guud ama dhimashada waa shan kun lix boqol konton iyo laba iyadoo boqol toban iyo sideed bukaana ay hadda cisbitaalada la jiifaan xanuunka coronavirus sidoo kale saddex kun toddoba boqol iyo sagaashan qof ayaa lagu daryeelayaa guryahooda kuwaas oo soo ritay xanuunka covid nneteen
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhanka soomaaliya wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa iska diiday inuu hortago xafiiska xeerilaaliyaha qaranka soomaaliya kadib markii hore xeerilaalintu u dalbaday in wasiirku horyimaado wasiir beyle ayaa diidmadiisu cuskaday qodobo dastuuri ah waxaana uu sheegay in xafiiska xeerilaaliyaha qaranka uusan awood u lahayn inuu u yeero isaga taa beddelkeedana loogu yeeri karo keliya xafiiska garyaqaanka guuda ee dalka soomaaliya wasiirka xilgaarsiinta ayaa intaasi ku daray inuu hoggaansami doono soo jeedinta iyo go-aamada uu u soo jeediyo xafiiska garyaqaanka guud ee soomaaliya isagoo intaasi ku daray in loo baahan yahay in xerilaalintu ay soo marto xafiiska garyaqaanka taliska ciidamada booliiska ee dowlad goboleedka galmudug ee qeybta magaalada gaalkacyo ayaa faahfaahin ka bixiya howlgallo amniga lagu xaqiijinayo oo laga sameeyey xaafado ka tirsan magaalada gaalkacyo kaas oo lagu soo qabtay dad ku eedeysan inay geysteen falal amni darro ah taliyaha saldhigga booliiska ee magaalada gaalkacyo ee galmudug ee kabtan cali xirsi sahal ayaa sheegay in iyaga oo ka duulaya cabasho uga timid dadka shacabka ah ay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan toban rag ah ee ku eedeysan dhac loo geysanaya dadka shacabka ah wuxuu hadalkiisa uu intaasi ku daray inay jiraan rag kale oo ciidamada ku raajoogaan islamarkaasina kuwa gacanta lagu dhigay ay ahaayeen kuwa dadka ka dhacay moobeello iyo ageebyo kale wuxuu ugu baaqay dadka shacabka ah inay ciidamada ammaankii kala shaqeeyaan sugidda amniga isaga oo uga mahadceliyay siday cabashada ugu soo gudbiyeen ciidamada sidoo kalena u sheegeen inay kordhinayaan howlgallada lagu xaqiijinayo waa ammaanka dhanka wararkii ugu dambeeyey caalamka ugu yaraan afar qof ayaa la xaqiijiyey inay dhimatay boqolaal kalna ay ku dhaawacmeen bartamaha dalka colombiya kadib markii qayb ka mid a taalo alwaax ka samaysneyd ee kusoo duntay intii uu socday dabaaldeg ama munaasabad dhaqameed lagu magacdaray koraleja taasoo xubnaha dadweynaha ay u dabaaldegayeen iyadoo musiibadaasi ay ka dhacday gobolka tolima maalintii axadda aheyda dhanka ciyaarahana kooxda arsenal ayaa lagu soo waramayaa in ugu dambeyn ay dhammaystirtay saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda manchester city gabriel jesus arsenal ayaa jesus ka dhigtay dooqeeda koowaad ee suuqa kala iibsiga dhinaca weerarka iyada oo doonaysa inay ku xoojiso weerarka gaanaas ayaana jimcihii heshiis afka ah la gaartay kooxda manchester city iyadoo ugu dambeyn xalay lagu dhawaaqay reer brasiiliyaanka intii lagu guda jiray suuqa kala iibsiga ee xagaagan